maxamed aad baad umahadsan tahay anteenada aroortii hore ee saaka ayaa qadadka xiriirka taleefanada oo idil waxaa laga gooyey gudaha magaalada beledweyne iyadoo muddo ka badan shan saacadoodna ay hawada ka maqneeday aroortii hore ee saaka ayaa hawada laga saaray dhamaan qadadkii isgaarsiinta ee ka jiray magaalada beledweyne lama garanayo sababaha rasmiga ah ee looga jaray keenooyinka shirkadaha kala duwan ee xiriirada taleefanada sameeyo laakiin wararka uga hooganaya sheegaya in gobolkan hiiraan uu ka socdo howlgallo balaaran oo degmooyinkiisa kala duwan si toosa uga soconaya howlgaladan ayaa kuwii hore wax badan kaga bedelan waxaana wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in howlgaladu inta badan ay ku qoortamaan kuwo lagu galayo deegaano cusub oo ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab marka ilaa hadda laakiin lama xaqiijin maro deegaanada ciidanka dawladdu iyo kuwa nabad ilaalinta midowda africa ee amisom ay si toosa u aadeen wax fogan ilaa hadda lagama hayo taliyaasha ciidamada amisom iyo kuwa militariga dawladda soomaaliya howlgalkan iyagu amar xudid bixiyey oo aan xiriiro la sameynay ayaa taleefanada ka jawaabi waayey waxaana ilaa hadda aanan helayna wax wara dhinaca maamulka mas-uuliyiin aynu la xiriirnay waxay sheegeen in arrimahan ay yihiin arrimo ciidan gaar ahaan militariga uu leeyahay saraakiisha militariga oo keliyana ay ka hadli karaan marka saraakiisha militarigana taleefanada ayay ka jawaabi waayeen marka si guud looga hadlo howlgaladaasi ayaa dadku ay aada u hadalhayaan iyo meelo kala duwan oo al-shabaab ay ku sugnaayeen oo ciidanka loo malaynayo inay aadeen ilaa haddasa wax wararo xaqiiqaka ma hayno waa garta marka xaalada magaalada beledweyne iyo duuleedyada magaalada bal ka waran ciidamo badan oo kuwa dawladda iyo kuwa ethoobiya ayaa dhooban sida wararku ay nagu soo gaarayaan maxamed marka la yidhaahdo magaalada beledweyne xaaladeeda amaanaad ayay u degan tahay ilaa saatana wadooyinka kala duwan waxaa lagu arkayay gaadiid kala duwan oo ciidanka milatarigu ay la dhex marayaan wadooyinka magaalada beledweyne howlgallo magaalada gudaheeda ayaa jira qaarkood oo damada waxaa lagu arkay saxaafadaha qaar ee gaalada marka ilaa haddana shirkadaha gaarsiinta xitaa kama aysan hadlin sababaha hawada saaka looga saaray oo ilaa shan saacadood ay hawada uga maqnay sadadka isgaarsiinta marka ciidanka amisom iyo kuwa dawladdu howlgallo kala duwan ayay dhankooda ka wadaan magaalada iyo weliba daakaheeda kuwaas oo ilaa hadda aan la ogeynin waxyaabaha ay ku qotamaan